halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroor arbaca ah bisha mey waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
shirkani communikega ka soo baxay communikega ka soo baxayna wuxuu caddaynhayaa in wadammada igaad xubnaha ka ah arrinta ah kalluunka sharci darrada ah wax laga qabto baahida jirtana wax laga qabto muhiimadda ugu weynaa hadda waxay tahay in qorshihii iyo adkaaniyaadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kalluunka sharci darrada ah la sameeyo kaasi waxa uu ahaa maxamuud xasan cali oo ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya shir kalluumaysiga sharci darrada looga hadlayay oo ka dhacay dalka jabuuti waraysi ayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa dhegaystayaal ka mid ah warar soo baxaya oo ay sheegaya in madaxweyne donald trump uu weydiistay ka hor inta aanu shaqada ka eryin madaxii hore ee f b i-da inuu joojiyo baaritaanadii ruushka la xidhiirtay ee uu ku hayay agaasimi dhinac ee uu ku hayay taliyiisii hore amniga ah ee michael flinn waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin dhegaystayaal qodobadaasi ciyaaraha iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
aqalka cad ayaa mar kale lugaha la galay marxalad qalalaase kadib markii talaadadii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne donald trump uu weydiistay agaasimihii hore ee hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i loo soo gaabiyo ee james comi inuu joojiyo baaritaanada lagu hayay taliyihii hore ee trump dhinaca ammaanka u qaabilsanaa michael flinn taasoo la xidhiirtay xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo flinn war uu soo saaray maamulka trump ayaa lagu sheegay in warbixinadaasi aysan run ahayn balse sheegashooyinkaasi ayaa waxay abuureen walaacyo kale oo la xidhiidha haddii trump uu isku dayey inuu joojiyo baaritaanadii komi lagu waday oo ahayd haddii ololihii trump ay wada shaqayn dhex martay iyaga iyo moscow taasoo saameyn ku yeelatay doorashadii madaxtinimada maraykanka ka dhacday sannadkii warbixinada ayaa sheegaya in trump uu codsigaasi ku aadanaa in la joojiyo baaritaanadii lagu hayay flinn uu jeediyey markii uu komi la kulmay bishii februari markaas oo labada dhinac ay kulan yeesheen ergeyga maraykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa caalamka u sheegtay inay ka qayb qaataan dadaalka lagu doonayay in kuuriyada waqooyi lagaga joojiyo hanashada hubka nukleerka ergeygan ayaa intaas ku dartay digniin ay u gudbisay dowladaha oo dhan oo ay uga digtay in ay cunaqabataynta la kulmi doonaan haddii ay kuuriyada waqooyi ka caawiyaan helista hubka nukleerka nikki heli ayaa hadalladan ka sheegtay shir albaabadu u xiran yihiin oo ay isugu yimaadeen waddamada xubnaha ka ah golaha ammaanka shirkan ayaa waxaa dalbaday maraykanka iyo jabaan oo xubno ka ah golaha ammaanka iyo kuuriyada koonfureed waxaana ay ku sheegeen inay sababtu tijaabada tahay waxaanay ku sheegeen in ay sababtay tijaabada kuuriyada waqooyi ay ku samaysay gantaalka ugu dambeeyey heli ayaa ergada golaha ammaanka ku tiri annaga ayaadna taageeraysaan ama kuuriyada waqooyi ayaad taageeraysaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal aynu gudagalno idaacaddeenna qaybaha kale ee aan saaka idin hayno dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan warbixino la xiriira shir kalluumaysiga sharci darrada looga hadlayo dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo soomaaliya ay ka qayb gashay dalalka kale igaad ha yeeshee aynu ku horeyno wararka ku saabsan sabtidii shaqada sababtii shaqada looga eriyey madaxii hore ee hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i da james comi ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii warbaahinta qaar ka mid ahi ay heleen wargelin uu qoray james comi intii uu xilka hayay warbixinada ayaa sheegaya in madaxweyne donald trump uu ka codsaday madaxii hore ee f b i da james comi inuu joojiyo baaritaan uu ku waday taliyii hore ee arrimaha amniga trump u qaabilsanaa michael flin jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku faahfaahinaya arrimahaasi tan iyo markii shaqada laga eriyey madaxii hore ee hay-adda f b i-da james comi tuhun mooye ma jirin war raad leh oo lagula xidhiirinayo madaxweynaha maraykanka donald trump inuu u eriyey dana qaasa oo ku lug leh baaritaannada lagu wado howlwadeennada madaxweynaha ama isaga laftir ahaantiisa balse qoraal la sheegay inuu james comi ka qoray kulan uu madaxweynaha la qaatay ayaa u dhow raadraac waa haddii sida ay warbaahintu u sheegayso ay u qoran tahay warbixintaasi jaamac xasan ibraahim waa qareen ku dhaqan magaalada atlanta ee gobolka georgiya ee dalkan maraykanka waxa uu sharaxayaa codsiga sharciga ah ee sabiinada afka qalaad lagu yidhaahdo waxa ay tahay ereyga sabiina waxa weeyaan in macnaha oo congresska ama maaragtay yani qaybta sharci dejinta faraca sharci dejinta maaragtay waddanka maraykanka in ay ku qasbaan qof ama ay ku xukumaan qof inuu hor yimaado congresska oo macnaha su-aale laga weydiiyo arrin jirta ama wax dhacay marka waa waa sida maxkamad oo maaragtay ay maxkamad kugu qasabto inaad hor timaad qofkuna ma diidi karo inta kale inta badan cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga ah waxaana uu degan yahay gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington waxa uu sharaxayaa in ay horay maraykanka uga dhacday madaxweyne lagu eedeeyey is-hortaag uu ku sameeyey baaritaan socda midda ugu dhow oo hadda dadku ay ku cabirayaan waa arrintii ku dhacday madaxweynihii hore nixon kun iyo sagaal boqol iyo waxaan filayaa toddobaatan meeyadii horraanteedii waxaad moodaa in la leeyahay wuxuu is-hortaagay in baaritaan lagu sameeyo ninkii kala talin jiray xagga arrimaha ammaanka oo is-casilay marka inkastoo hadda ay ku kala duwan yihiin arrintaas nixon oo macnaheedu ahaa in sharcigii la jebiyey haddana la qariyey oo kan hadda aad mooddo oo keliya inay tahay wuu is-hortaagay keliya ee wuxuu qariyey aanay jirin xoogaa halkaa inkastoo ay ku kala duwan yihiin haddana waxaa la cabirayaa inay tahay dembi weyn mar haddii baaritaan socda uu madaxweynihii si bareera u yidhi ha la joojiyo oo uu farageliyey qareen jaamac xuseen ibraahim ayaan weydiiyey waxa ka imaan kara qoraalkan caadi ahaan madaxweynuhu weeri karaa b i ninka maratay maratay u sarreeya hase ahaatee waa inay sababi jirtaa marka inta badan waxaa la moodayay waxaa macnaha dadku ay u haystaan inuu u eriyey sababta si uu ujeejiyo u joojiyo baadhis xagga arrimaha xidhiirka russia iyo trump groupkiisa ka dhexeeyey marka waxaa la hayaa marka iminka inuu comi qoray wixii isaga iyo madaxweynaha dhex maray februaridii laso lasoo dhaafay oo madaxweynuhu ku tiraagareeyey inuu pressure ku saaro inuu joojiyo baadhistii lagu waday general flin oo laga eriyey shaqada markaa haddii arrintaasi ay soo baxdo soo lasoo bandhigo oo inuu macnaha madaxweynuhu tiraagareeyo inuu pressure ku saaro waa arrin aada ugu xun runtii trump aada iyo aad bay ugu xumaanaysaa marka dee wixii ka dhici karaa ma ogin cabdikhafaar ayaa faahfaahinaya waxa ku qoran qoraalka laga hadlayo ha waa la wadaageen waxay dhaheen warqadda waxaa ku qoran jooji baaritaanka aad ku wado ninka la yidhaahdo flin oo ahaa la taliyihiisii xagga amniga oo muddo dhowr iyo labaatan maalmoodoo keliya jegadaas hayay marka way ku qoran tahay inuu leeyahay wuxuu iga dalbaday inaan joojiyo baaritaanka halkaasaa maaragtay dadku ay marka cabirayaan inay tahay faragelin zaa'ida oo uu tallaabay inuu farageliyo baaritaan socda cabdikhafaar cabdi wardheere waxa uu ka faalloonayaa waxa ka imaan kara haddii guddiga sirdoonka ee kongareeska ay ku qancaan nuxurka qoraalka james comi ee ah inuu madaxweynuhu isku dayey inuu is-hortaago baaritaan ka dhan ah xulufadiisa tillaabooyin dadku hadda waxay isku hayaan hadda inay tahay wax la yidhahda impeachment ama in shaqada laga eriyo madaxweynaha waa tallaabada ugu weyn oo ay ka qaadi karaan laakiin in badanna waxay leeyihiin arrintaani ma ku filan tahay sababtoo ah waxaad moodaa inuu leeyahay anigu maba odhanba oo hadda aqalkii caddaa madaxweynuhu waaba waaba diidan yahay wuxuu leeyahay anigu haba yaraate ee wax maaragtay warkaas uma sheegin dalabkaasna kuma samaynin baaritaanka la sameeyo marka waa isaguna hadal buu leeyahay kanuna waa beeninaya marka mudday qaadanaysaa in la fahmo oo ay weliba ay ku filan tahay in ay gaarto in shaqada lagaga eriyo madaxweynaha inkasta oo uu aqalka cad beeniyey warbixintan islamarkaana ay sheegeen inuusan madaxweynuhu kala hadal james komi arrintan iyo wax la mid ahba haddana tani waxa ay gacan siinaysaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal iyo dadka qaba inuu madaxweynuhu mudan doono goordhow iyo mar fogba kalsooni darro uu xafiiska ku waayo
warbixintaasi jaamac buulle jaamac ayaa inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
aroor wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti shir lagaga hadlayey sidii iskaashi looga samayn lahaa arrimaha la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah shirkan waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad iyadoo ay ka qayb qaadanayeen dalalka igad gaar ahaan kuwa leh badaha oo kala ah jabuuti kenya sudan iyo soomaaliya oo ay ka joogeen wakiilo ka socda dowladda federaalka somalilan iyo puntland agaasimaha kalluumaysiga ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jabuuti axmed dharaar jabriil ayaa marka hore wariyaha v o e da ramadaan muuse uga warramaya jabuuti oo gacanta ku dhigtay maraakiib shiinaha laga leeyahay oo xeebaha dalkaasi sharci darra ah uga kalluumaysanaysay
arrinta wallahi waa arrin muhiim oo moogtahay waxaa dhacay afar duuniyadoo shiinaa baa falxun ka geystay jabuuti horta way iyakoo loo ogolaan oo ruqsaddii la siiyey inay jabuuti kaluumaystaan bay kaluumaysteen ta waa kow talabaad waxay isticleen wax jaarif la jaarif jaarif waa wax baddeena ka mamnuuca oo xaalxaalufina oo dhamayna kalluunka taana way isticmaaleen marka afarta dhibaato u geysteen waddanka badda xaqa aan noqoso kaluumaysiga iyo deegaanka baddaba marka iminka waxaan la xidhiidhnay ciidamada badda ilaaliya ayaa iminka waxaan ku tala jirnaa inaan samayno gudi gudi eegaysa qiimeynaysa waxay dhibaato u geysteen badda jabuuti taawa kow marka aan helno riportiga ee maan u diraynaa wasaaradda garsoorka aan leenahay de warkaa qaraar ka qaata ma ogtahay iminka annaguna waxaan ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsanaa xeerkii ma ogtahay iminka waxay wadano badan markay qabtaan dooniyo kalluumaysanaya oo iyakoo sharciga haysan waxaa lagu xakumaa lagu ganaaxaa one million dollar xeerkeena jabuuti wuxuu sheegayay intaa ma gaadhay mar waxaan ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkeena jabuuti si annaguna ku ganaaxno lacag intaan lacagtaa oo kale haddeed laakiin jabuuti iyo shiinaha cilaaqad wanaagsan baa u dhexeeya kuwa kuwa sharci haysanmeen inukuwashiinuhu waa waddan walaalkiina saaxiibanay kuwan waa kuwa sharci haysan meen oo iyakoo sharci haysan iyagu waxaa lagu talagalay markii xidhiir baan la seexanay kombaniga oo inay ka kalluumaystaan beedbada puntland iyakuwa xaggii tegin bay ku bilaan badda januuti marka imminkan waa joojinay khalaas waa la joojiyey waa la ganaaxi doonaa magay maxamuud xasan cali madaxa deegaanka xeebaha ee wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda federaalka soomaaliya shirkani communikee baa ka soo baxay communikeegaa ka soo baxayna wuxuu caddaynaya in wadamada igaad xubnaha ka ah arinta ah kalluunka sharci darrada ah wax laga qabto baahida jirtana wax laga qabto muhiimadda ugu weynaa hadda waxay tahay in qorshihii iyo adkaaniyaadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kalluunka sharci darrada ah la sameeyo in qalabadii raadaarka ahaa xeebaha la dhigo mid weynna la dhigo xarunta igaad hadda laisku raaci doono jabuuti ay noqon doonto taasoo laga fiirsan doono kalluunka sharci darrada ah ee laga hayo gobolka dhammaantiis muhiimaddana taa weeye midda annaga ama gobolka wax u taraysan waxaa weeye in la helo meel laga fiirsan karo oo maadaama ay baaxaddu badda aad u ballaaran tahay awoodduna ay xoogaa yar tahay qalab lagu fiirin karo baddii oo dhan la ogaan karo cidda badda ku jirta iyo cidda sharci darrada ah iyo cidda sharciga u haysata in la kala ogaado muhiimadda taa weeye wax laisku raacay laakiin maxamuud inta iskaashigaa la gelayo wada shaqaynta la dhammaynayo hawshu sidaa u taabagelayso kalluumaysigii sharci darradiina uu socdaayo xeebtii waa la xaalufinaya
horta waxaa ayaan darro ah in kalluunkii sharci darrada ahaa uu muddo soddon sano iyo ka badan socday waxaani haddaan iskaashi iyo cooboration laga yeelaninna wax shaqoo soconaysa ma jirto wax la ogaanahayna ma jirto waxay soomaali keliyaed qaban kartanu ma aha waxay soomaali keliyaed qaban karto ma aha waa wax u baahan iskaashi wax u baahan wada shaqayn waa wax u baahan in xogta la wadaago fu'aad cabdisalaan xasan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda somalilan xeebta somalilan kolkaad eegto waa xeeb aad u dheer kalluumaysigii sharci daraduna xoog buu uga socdaa aaggan soomaalida markaad eegto geegaa dhinaca xeebtao dhan saamayn intee leeg bay somaliland ku yeesheen runtii saamayn weyn ayay somalilan ku yeelanayaan sababto ah waxa weeye waddankan jaarkane soomaaliya oo kale marka loo eego iyo xuduudda badeed aynu wadaadno iyo badda dheer ee ay dhammaan soomaaliya ay wada leedahay waxaa ka jirta kalluumaysato kalluumaysi sharci darro ah oo ama ajaanib ahaadaan ama dadka markaa maaragtay waddamada u dhashay ahaadaan marka guud ahaan khayraadka waddanka saamayn weyn bay ku leedahay cali xirshii salaad waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland cali marka la eego puntland arrimihii budhcadbadeedkae dhowaantana waynu ogeyn dadku way sheegeen waxay idhahdeen waxaa budhcadbadeednimada nagu kalifaysaa waa dhibaatadan xagga kalluumaysiga sharci darrada oo iminka boosaaso kale waxa lagu leeyahay xagga xeebta habeenkii waxaabad moodaysaa magaaladhan oo iifaysa maraakiibta iskugu timid arrimahaasoo kale maxaad u sugaysaan maxaad wax uga qaban laadiin arrimahaasi maadaama gobolka aannu ka midnahay gobolkuna uu yahay gobol ay la degtay kalluumaysi sharci darraa guud ahaan puntland markaan runta kuu sheego puntland gobolka uun la mid tahay kama liidato markay noqoto kalluumaysiga sharci darrada aad baanu uga howlgalnaa waa jirtaa kalluumaysi sharcidarrada sida ay gobolka uga jirto oo dhan dowladdu waa ka shaqaysaa waxaad dhowaan maqlayseen xitaa in maraakiib la abduurtay inay dowladdu soo daysay oo xoog ku soo daysay waxaad arkaysaa marka in saasoo kale kuwa hubaysan baanu maraakiib ka sii daynayne kuwo kalluun kaliya guranaya inays maaragtay aanu ka howlgalayno waa iska caddahay waa ka shaqaynaa waana dhibaato baaxad weyn oo sida awooddayada iyo maaragtay imkaaniyaadkaan haysanno ka tafdheer weeye dhibaatada ka jirtaahi kalluumaysiga maaragtay sharcidarrada ku saabsan
sina waxa uu ahaa ramadaan muuse waryahayaga jabuuti oo inooga soo warramayay shirka ay igad ku qabatay magaaladaas jabuuti ee lagaga hadlayey la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah
subax wanaagsan dhegaystayaal gurdhow ciyaarihii ayaa idinku soo maqan hase yeeshee markan kadib muddo sannad ka badan oo nooca ka mid ah cayayaanka galaabeeraha uu dhibaato ku hayay beeraleyda dalalka ku yaala galbeedka afrika ayaa haatan waxaa la soo sheegayaa in uu ka dilaacay arrinkaasi inta badan dalalka ku yaala bariga afrika waryaha v o eda jill craig warbixintan kasoo dirtay nairobina waxay leedahay in arrinkani ay saameyn ku yeelan karayso ammaankii cuntada gobolka oo markii horeba ay abaaro la degeen iyo qiimaha cuntada oo kor u sii kacayay waryaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
timbothi imbaya waa shan iyo labaatan jir beeraley ah oo ku nool galbeedka dalka kenya wuxuu sheegay in shan iyo toddobaatan boqolkiiba galleyda ku taalla beertiisa uu baabi'iyey cayayaanka waxyeeleeya dalagyada ka soo go'a beeraha ma jirin wax aan ka qaban karay sababtoo ah cayayaanada waxay u cuneen si aanan kala soc lahayn iyaga oo koox koox ah sidaas daraaddeed waxaan sameeyey hab ka duwan sidii hore oo waxaan reebtay qaar ka mid ah abuurka waxaan kale oo aan beertay bataati sidaas daraaddeed xilli roobaadkan iguma imaan aniga oo gacmo maran joy de fris waa guddoomiye ku-xigeenka ururka green revolution ee africa wuxuu sheegay in cayayaanka loo yaqaano imon woms markii ugu horreysay lagu arkay dalka nigeria bishii januari ee sanadkii hore waxaa kale oo uu intaasi ku daray in uu si dhaqsi ah uu uga sii fiday dalal kale oo qaaradda ah sida kenya oo lagu arkay bishii marj ee sanadkan waxaannu ka hadlaynaa cayayaan mar dhow oo sanadkan ah soo gaaray gobolka kaasoo markiiba ku abuuray beeraleyda walaac sababtoo ah weligood ma aysan arkin mana yaqaanaan si ay u xakameeyaan wuxuu baabi'iyey beerahooda cayayaankan ayaa caan ka ah qaaradaha ameerika waxaana ay isaga kala gooshi karaan dhul aad u ballaaran sida ay sheegeen saynis yahanada cayayaankan oo ah nuuc ka mid ah tirxiga ayaa tan dhiddiga ahi ay markiiba dhali kartaa kun u kun waxay aad ugu tarmaan dhulka cimiladiisu ay kulushahay waana sababta laga yaabo inay afrika u xusheen balse khubarada ayaanan weli ogaan sida ay ku gaareen qaaradda afrika iyo meeshii ugu horreysay ee ay ka soo cagadhigteen wilson rono oo ah madaxa waxsoo saarka beeraha ee hay-adda faw xafiiskeeda dalka kenya ayaa sheegay in darxigan uu uga sii daray abaarta xun iyo sare ukicidda qiimaha raashinka ee ka jira bariga afrika wuxuu tusaale u soo qaatay dalka kenya qiimaha cuntada gaar ahaan galleyda boqolkiiba sagaashan kor ayay u kaceen bilooyinkii ugu dambeeyey tanina waxay ka dhalatay abaarta balse hadda waxaa ku sii darsamay dhibaatada cayayaankan marka waxaasoo dhan ayaa sare u qaaday sicirka suuqa oo bishii abril ee sanadkii hore sare ugu kacay boqolkiiba shan halka abril sanadkan ay ascaarta suuqyada kor ugu kaceen boqolkiiba laba iyo toban roona ayaa ku baaqaya in ay lagaba maarmaan tahay adeegsiga habab kala duwan sababtoo ah nuuca cayayaankan kuma nagaado hal meel kenya in ay kaligeed xakamayso cayayaankan faa'iido uguma jirto sababtoo ah halkii maalinba waxa ay duulaan boqol kilomitir sidaas daraaddeed ma garanayaan halka ay yuganda ama tanzaniya ka xigaan xitaa waxay aadi karaan yurub ama aasiya ama dhinaca mediteraneanka inkasta oo cayayaankan ay cunaan nuucyo kala duwan oo dalag ah haddana gudaha afrika waxa ay beegsanayaan keliya sabuulka galleyda khubarada afrika ayaa hadda ka fakaraya sidii ay xal ugu heli lahaayeen dawooyin ay kula tacaalaan dirxigani
waa hagaag kaasina waxa uu ahaa wariyahaga nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inoosoo diyaariyey inana socodsiinaya warbixinta ay soo diyaarisay wariyaha jiil craig ee v o e da haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horreyna dhegaystayaal horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub qaarkeed kooxihii mar hore ay ku kala guulaysteen hase yeeshee dagaalka ugu adag wuxuu ka jiraa kooxaha james liiga ciyaari doona sanadkan iyo sidoo kale kooxaha horyaalada kusii nagaan doona oo horyaaladooda heerka koowaad dheeli doona kulamo ayaa dhacay shalay naadiga arsenal oo xaaladeedu aysan sanadkan wanaagsanayn si ay jambionka u ciyaarto sanadka soo socda ayaa waxa ay martigelisay sunderland kulankaas wuxuu ahaa mid ay arsenal ay waajib ku tahay inay badiso haddii ay doonayso in ay nadiga kubadda cagta ee liverpool ku cidhiidhiso kaalinta afaraad si ay jambiyoonka ay sanadka soo socda ugu soo baxdo waxaana ay naadigaasi samaysay guul laba gool waxba ayayna kaga adkaatay naadiga sunderland xilyahan alex sanchez ayaa goolasha u dhaliyey sidoo kale mancity ayaa iyaduna dagaal arrinkaasi ugu jirta oo waxa ay ka adkaatay naadiga kubadda cagta west bromich albion oo saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay dhegaystayaal waxaa sidoo kale xusuusid mudan in naadiga chelsea ay goor horesi ku guulaystay horyaalka oo sagaashan dhibco ay hadda iska leedahay tottenham ayaa waxa ay iyadu la dheli doontaa naadiga lester city maalinta brita iyadoo maanta manchester sidoo kale naadiga kubadda cagta ee anirade southampton iyo manchester united ay dheeli doonaan waxaana dhegaystayaal naadiga chelsea ay tahay naadiga sagaashan dhibcood iska leh naadiga tottenham siddeetan dhibcood ee iska leeda manchester city toddobaatan iyo saddex dhibcood ee iska leeda liverpool toddobaatan iyo saddex dhibcood ee iska leeda arsenal toddobaatan iyo laba dhibcood ayay iska leedahay haddii aanu dhegaystayaal kulamada u harsan kooxahaasi aan idin dulmarno liverpool waxa ay la dheeli doontaa naadiga middlesbrough watford mancity ay la dheeli doontaa arsenalna everton ayay la dheeli doontaa haddii naadiga kubadda cagta liverpool ay badiso waxay noqon doontaa naadi u soo gudbay jambionka sanadkaas soo socda ciyaarto oo arsenalna haddii ay soo badiso taasi ay wax micnaa u samayn doonin arsenal rajadeeda waxay ku xihan tahay in naadiga kubadda cagta ee liverpool laga badiyo iyadana ay soo badiso sidaas si la mid ahna manchester city xaaladeedu waxa ay tahay in iyadu bareejo ay gasho taasi waxay noqon doontaa mid horyaalka ay champions leaga sanadkaas soo socda ciyaarto dhinaca iyo dalka sbain haddii aynu egno kulan ayaa dhici doona maanta naadiga saltavigo waxay la dheli doontaa naadiga real madrid kulankaasi oo naadiga real madrid baaqi u ahaa ayaa waxa ay naadigaasi doonaysaa in ay ka faa'iidaysato haddii ay badisana waxay noqon doontaa naadi horyaalka la wareega oo hadda ay isku dhibco yihiin naadiga barcelona isla mar ahaantaasina ay isla leeyihiin siddeetan iyo toddoba dhibcood waxaana naadiga kubadda cagta ee real madrid kulankaasi u yahay kulankii baaqi oo u ahaa dhegaystayaal kulamo kale ayaa sidoo kale dhici doona oo ay kooxuhu isku arki doonaan horyaalada kala gedisan hase yeeshee waxaan dhegaystayaashan ugu soo gudbin doonaa xubnaha ciyaaraha ee maalimaha soo socda ama barnaamijyadeena ee idaacadaha dambe hadduu ilaa yidhaahdo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyay ilana socotinaya xubintii ciyaaraha dhegeystayaal haatanna aan jaleecno aan ka codsado jamaal inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac aqalka cad ayaa mar kale qalalaase lugta la galay kadib markii talaadadii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha mareykanka donald trump uu weydiistay agaasimihii hore ee hay-adda dambibaarista mareykanka ee f b i da james comi in uu joojiyo baaritaanadii lagu hayay la taliyihii hore ee trump dhinaca ammaanka u qaabilsanaa michael flin taasoo la xiriirtay xiriirka ka dhexeeyey ruushka iyo michael flin mahadsanid jamaal dhegeystayaal haatanna aanu jaleecno dhinkaa iyo heesaha waa codkii hallaasiga ahaa allaha u naxariistay cumar nuur cabdilla iyo heestii jamaaday ee dhegeysi habboon jamaalkaadu inan yahay igu noqoy mid jowha wadnahayga jiiftay codkii hallaasiga ahaa allaha u naxariistay cumar nuur cabdille iyo jamaaday dhegeystayaal waxa ay u dambeysay idaacaddeenii aroornimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen jaamac buulla jaamac jamaal axmed cismaan iyo bashiir cabdulaahi abikir
jabkananigu soo